shariif xasan sheekh aadan waxa uu ku cambaareynaya weerarkii maanta lagu qaaday xaruntii qaramada midoobay magaalada garowe waxaana uu u tacsiyeynayaa dadkii weerarkaas ku dhintay ee soomaalida iyo ajanabiga ahaa wuxuuna ku baaqayaa in si wada jira looga wada shaqeeyo in laga hortago kuwaas dhibaatada dadka u geysanaya wuxuu sidoo kale madaxweynaha tacsiye u diray ciidamadii amisom shalay lagu weeraray inta u dhaxaysa leego iyo yaaq beri weyne iyadoo amisom ay sheegtay in saddex askari ay weerarkaas uga dhimatay kuwo kalena ay uga dhaawacmeen madaxweynaha waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay dhibaatada soo gaartay ciidamada amisom oo uu sheegay inay waddanka u joogaan inay dadka soomaaliyeed caawiyaan wuxuu tacsi u diray ciidankii burundi eheladoodii iyo dhammaan saraakiisha amisom ee joogta guud ahaan dalka soomaaliya isagoo sheegay in maamulka koonfur galbeed ay gacan weyn ka geysan doonaan sidii looga hortegi lahaa in dagaaladaas ama weeraradaas oo kale mar kale ay dhacaan arrinta kale ee maanta madaxweynuhu waxa uu qada ugu sameeyey xarunta madaxtooyada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya saraakiisha ugu sarreysa ciidamada etoobiya waxaana uu madaxweynuhu shahaado sharaf siiyey taliyihii ciidamada etoobiya ee ka howlgelayay gobollada koonfurta soomaaliya ee amisom kaasoo la bedelaya dhowaan taliyo cusubna la soo dhoweynayey madaxweynuhu waxa uu sheegay in taliyuhu kaalin weyn ka qaatay sugidda iyo xasiloonnida deegaanada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweynuhuna safar ayuu u bixi doonaa waxaana uu dhowaan tegi doonaa caasimadda rasmiga ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya braawo isagoo socdaal ku tegi doona waxaana la socon doonaa wufuud wasiiro iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweynuha inta uu joogo baraawe waxa uu la kulmi doonaa mas-uuliyiinta odayaasha dhaqanka waxaana la dardargelin doonaa sidii loo dhisi lahaa ereboorka iyo xarunta madaxtooyada magaalada baraawe oo mustaqbalka la rajeynayo dowladda koonfur galbeed inay u guurto